wasaaradda kalluumeysiga iyo kheyraadka badda dowlad goboleedka puntland ayaa tababar ku saabsan xirfadda qalabka kalluumeysiga magaalada boosaaso uga furay siddeed iyo toban kalluumeysato kuwaasi oo ka socda siddeed degmo oo ka mid ah xeebaha puntland tababarkan ayaa socon doona shan cisho waxaana ka qaybgalayaasha la bari doonaa cashiro kala duwan agaasimaha guud ee wasaaradda kalluumeysiga iyo kheyraadka badda puntland sharmaarke beldaaje yaasiin oo furay tababarka ayaa ka warbixiyey muhiimadda tababarkan tababarkaan in lacag ka furno tababarkaas oo ay ka faa'iidaysanayaan iskaashatooyinka degmooyinka xeebaha dhaca ee puntland toddoba degmo ay maanta ugu horeyso iskaashatada wadajir ee degmada boosaaso tababarkaas oo looga faa'iidaysanayo habka tulidda shabaagaha dayactirka matoorada iyo geerarka loo isticmaalo micnista kalluumeysiga iyo badbaadinta badbaaxyaasha micnise waxaa weeye iyo qaabkii loo badbaadin lahaa iyo lagaga hadlayay iyo tayada kalluunka kalluunka iyo tayadiisa oo la hagaajinayo la ilaalinaya hayjiinka iyo inta lamidka ah tababarkaasoo intaas ku saabsanaya maanta ayaa waxaan ugu furnay iskaashatooyinka degmada boosaaso ee kalluumeysiga waxaan filayaa tababarkan inuu u noqon doono wax badan xirfadaha kalluumeysiga wax badan ka bedeli doono taas oo ka dhigan kobcinta ama koruqaadista iyo kashaqaynta iyo deergelinta kalluumeysatada reer puntland si wax hoosaarka kalluumeysiga wax looga bedelo wax hoosaarka kalluumeysiga waa ilaha ugu muhiimsan ee dakhliga ilaahay ku minaysta soomaaliya iyo puntlandba taas oo ka dhigan haddii wax hoosaarkeena kor u qaadno oo wax hoosaarka kalluumeysiga kor loo qaado wax badan oo nolosha aynu ka kaafi karno micnise waxaa weeye ummadda reer puntland ila dakhli oo muhiimna u ah micnise waxaa weye ilaha dakhliga tababarkan ayaa halkaa ka furnay tababarka wuu soco doonaa iskaashatooyinka iyo degmooyinka kalena waa lagu qaban doonaa tababarkan waxaa looga faa'iideynayaa dadka ku lug leh inay ka shaqeeyaan kalluumeysiga sectarkan fisheriga kalluumeysiga waa sectarka ugu muhiimsan ee wax hoosaarka degmooyinka xeebaha dhacane si gaar ah ayaynu waxaynu u saaraynaa focuska si wax hoosaarka wax looga bedelo aada umahadsan tihiin macalimiinta oo tababarka bixinaysana ayagana waa u mahad celinaya agaasimayaasha waaxyaha shaqaalaha wasaaradda oo ayagana dadaal weyn ka geystay in tababarkan maanta halkaa ka hirgalo tababarkan ayaa kalluumaysatada ka caawinaya inay si wanaagsan u jilaabtaan maadaama la horumarinayo xirfadooda xirfadooda kalluumaysiga